فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله رمضان مبارك soo dhowaada dhegaystayaal qodobadaad caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalk oo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab lasoo baxday dardar cusub oo aan la dhayalsan karin soomaaliyana uu ka dhici karo mid la mid ah isbeddelkii afganistaan iyo suuriya qodobada dhuuxa caawa sidoo kale waxaa ka mid ah imtixaanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad waxaan ka marnayn barnaamijka xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararka caalamka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag markaana aan ku horeyno wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder haye cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhalatay toogasho ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda shajaaciya ee bariga magaalada khaza ugu yaraan laba qofood oo falastiiniyiin ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada yuhuudda ee weerar toogasho a ka geysteen xaafadda shajaaciya ee bariga magaalada khaza ilo warido deegaanka ayaa sheegay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee rasaas ku furin dad falastiiniyiinna oo kormeer ku sameynayay guryahoodii burburay ee ku yaalay bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku dhintay laba qofood oo falastiiniyiin ah saddex kana waa ay ku dhaawacmeen goorsii horeysay oo maanta ah ila wareede kale ayaa sheegay in duq inay ku dhaawacmeen siddeed qofood oo ku jira darawal masaari ah lala beegsaday gaari cagafah oo ka babanaya calanka masar kaasoo howla shaqo ka wadiyay magaalada beetaxanuun ee waqooyiga marinka khaza tanii markii uu dilaaday wejiga koobaad ee heshiiska xabad joojinta marinka khaza waxay ciidamada yuhuuddu bilaabeen weerar ay ku beegsanayaan shacabka reedka ee khaza zelaliski ayaa caalamka ugu baaqay in hal dhinac looga soo wada jeesto ruushka madaxweynaha yukrain valadimir zelaliski ayaa wuxuu si aada ugu loleynayaa in xukuumadda moscow lagu soo rogo cunuqabateen adag oo dhan weliba ah si ay u baaqdaan weerarada xagga cidhka ay ciidamada ruushka ka fulinayaan gudaha dhulka yukrain kadib weerarkii xooganaa ee maalintii shalay ciidamada ruushka ay ku qaadeen bariga dalka yukrain islamarkaana ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ka badan afartan qofood oo yukrainiyiin ah wuxuu zelaliski bartiisa facebooka ku daabacay qoraal uu ku sheegayo in ruushka uusan diyaar u hayn dagaal kala soo gebagabeeyo hadalka zelaliski ayaa imaanaya iyadoo dhowaan maraykanka uu joojiyey kaalmadii militari uu siin jiray yukrain madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaana ku dadaalayay inuu ka faa'iidaysto fursadani islamarkaana uu xaqiijiyo ahdaaftiisa dagaalka kuwaasoo ay ka mid yihiin si buuxda uu gacanta ugu dhigo gobollo badan oo ku yaala dhulka yukrain ciidamada yuhuudda ayaa xayiraad ku soo rogay qaar ka mid daawadooyinka waaweyn ee daanta galbeed ciidamada yuhuudda ayaa weli halkooda ka sii wada dhibaatooyinka xadgudubyada iyo goodoominta adag ay ku hayaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan daanta galbeed ee laysto waxayna subaxnimadii hore maanta gudaha u galeen magaalooyin badan oo ku yaala daanta halkaasoo ay ka fuliyeen tacadiyaad iskugu jira jirdil iyo xaraaga wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada yuhuud ay xidhin qaar ka mid daawadooyinka waaweyn ee ku yaala koonfurta daanta galbeed iyagoona kumanaan falastiiniyiina u diiday inay gaaraan guryahooda sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay shacabka muslimiinta u diideen inay gudaha u galaan magaalada alqudus dadka keliya ay u oggolaadeen ayaana haweenka daadoodu ay ka weyn tahay afartan sano ee haysta kaararka aqoonsiga ciidamada yuhuudda ayaana si laba jabaariyay dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka muslimiinta ee falastiiniyiinta wixii ka dambeeyey bilashada bisha barakeysan ee ramadaan wararkii caalamka dhegaystayaal caawanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag waxaan isla maraynaa qeybaha hore ee dhuuxa taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab lasoo baxday dardar cusub oo aan la dhayalsan karin soomaaliyana uu ka dhici karo mid la mid ah isbeddelkii afganistaan iyo suuriya cabdisalaan guuleed taliyihii hore wuxuu muuqaal uu iska duubay ugu deeriyey xaaladda dowladda federaalka wuxuuna isaga oo ka xun guulasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab shaaca ka qaaday in haddii xaalku sidan sii ahaado ay dalka la wareegayaan mujaahidiinta dowladda soomaaliya waxay joojisay weeraradii ay ku haysa al-shabaab muddo sideed bilood aan dhihi karo dowladda soomaaliya waxay joojisay wixii weerar ahay ay ku haysa al-shabaab sababtuna maxay tahay dowladda soomaaliya sidaan ogna madaxweyne xasan sheekh ayay jeebka ugu jirtaa madaxweynaha ayaa ah qofka keliya oo dowladdii ka bilaabatay ku dhammaato madaxweynihii waxaad ogtihiin inuu sanadkii ugu dambeeyey diyaarad fuul iyo socdaal iyo safar aan kala go' lahayn inuu ku jiray dabcan dowladdii soomaaliya sigay la safraysay diyaaradday la saareen wax alla waxay dowladnimo soomaaliya ahayd madaxweynehii diyaaradda la saareen hadday noqoto ciidamada hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto wasaaradaha hadday- wax kasta oo dowladda soomaaliya ay heli karta maanta xasan sheekh ay diyaaradda la saaran tahay madaxweyne xasan sheekh diyaaradaa u karaysan taasi waxay saameyn weyn ku yeelatay difaacii iyo howlgalkii ciidamada waxaa kala daatay oo dib u dhac weyn ku yimid ciidankii isku xiraayey ee tababaraay ee tayada lahay iyo qabiiladii ciidanka soomaaliya garab siinayay oo dowladda kalsoonida ku qabay ayaa hoos u dhacay sababtoo madaxweynaha keligiis ayuu dowlad yahay madaxweynaha keligiis ayuu yahay soomaaliya madaxweynaha keligiis ayuu awoodda waddanka yahay madaxweynihii safar ayuu ku mashquulay iyo diyaarado qof kasta oo xamar jooga maanta waa cabsanaya qof kasta oo koonfurta soomaaliya jooga waa cabsanaya wuxuu leeyahay war ma afghanistaan oo kalaa dhici doonta war ma syria oo kalaa dhici doonta in fact haddaysan dowladdu wax iska bedelin oo qaabkay u dagaalamaysay waxyaabaha sheegaysa wax ka soo bedelin afghanistan way dhici doontaa syria oo kale way dhici doontaa sababtoo ah syria iyo afghanistan waxay rajo gelinayaan nin argagixiso ahaa iyo niman argagixiso oo dagaalamayay shalay inay maanta xukuumadda gacanta ku dhigaan al-shabaab fursaday siinaysaa inay fursad siisana waxayna caddaynaya al-shabaab hub ta qabtaan nin hub watan siimada ay jirin waxay iska dayayaan inay dowladnimo u dhaqmaan oy dadka kalsooni siiyaan waxay ku tusaya al-shabaab inay isu diyaarinayaan inay noqdaan xayaada taxriir shaam iyo iyo iyo taalibaan inay noqdaan oy dadkii soomaaliyeed kalsooni ka diyaarsanayaan oy doonayaan inay dowladnimo ay maaragtay is- heykal dowladnimo ay isu muujinayaan dan inkama lihi inama dilayno calanka soomaaliya calan noo yahay calanka maaragtay hirshabeelle maamuladiina idinkaas kale waxaa dhacaya dagaalkan isceerceyrsiga oo al-shabaab ay gacanta ku hayaan al-shabaab ayaa ku gacan sarreeya waxaa dhacaysa meeshii shala laga bilaabay dagaalka markaad xukunka qabsatay labadii kun iyo labaiyo labaatankii in lagu soo laabto bal in lasoo dhaafo magaalada xamar in qalqal ka jiro iyadoo la eegayo waxa ka dhacay syriya iyo kaabuul in dadka iyo ummaddu ay qalqal galo waxaa dhici doonta in arrintii kaabuul ay soomaaliya ka dhacdo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waxaa nugu soo maqan qodobo kale markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo ditor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ugu horeyn dhammaan dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan waxaan leenahay ramadaan mubaarak ee barnaamijkan waa barnaamijkii aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dhegaystayaasha muslimiinta ee sooman hadduu allah qadaro ee waxayna qayb ka tahay ee xubinteennii caafimaadka oo ku soo aaday ramadaanka ee insha allahu tacaala xalaqadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa soonka iyo dadka qaba cudurka dhiigkarka iyo wadna xanuunka qaabkay u wajahayaan soonka insha allahu tacaala ee si guud dhiigkarka waa xaalad caafimaad oo ku dhacda qulqulka dhiigga wadnaha ama cardiovascular diseaseska waxaa loo yaqaano kaas oo uu dambeyntii waxyeeleeya xubnaha muhiimka ee jirka bini'aadamka waxaana lagu qeexaa marka dhiigkarka qaybta kore ee loo yaqaano siastolic uu ka sara maro boqol iyo afartan ee diastolicna midka hoose uu ka sara maro sagaashan ayuu ku bilaabadaa dhiigkarka qofka da-diisuna ay tahay afartanka sano iyo in ka badan ee cudurkan magaciisa waxaa kaloo lagu qeexaa dilaaga qarsoon sababtuna waxaa waaye qofka oo iska ihmaalinaya cudurkan oo aan ahmiyad gaar ah siinaynin sidaasna uu ku siyaado cudurka halkii la rabay qofka inuu xakameeyo cudurka uu la tacaalo sidaasaa marka waxay ku imaanaysaa qofka uu iska ihmaaliyo uusan danayn uu dhaho dhiikar ma qabi waa fiicanahay sidaas kada wa kada markaas kadibna dhiikarka uu soo rito qofka uu noqdo lug i gacan baralys oo aan waxba laga qaban karin sidaas daraaddeed marka xaalado khatar ayuu leeyahay marka ilaa saddex marxaladood ayuu marayaa stage one stage two iyo hypertensive crisis wax la yidhaahdo oo marka dhibaato ay dhacdo oo qofka lug i gacan noqdo waa marxaladda saddexaad heerka koowaad waa boqol iyo soddon ilaa boqol soddon iyo sagaal qaybta kore qaybta hoosena siddeetan ilaa siddeetan iyo sagaal heerka labaad markuu maraayo boqol iyo afartan markuu dhaafo boqol iyo lixdan ilaa boqol todobaatan iyo sagaal ayuu gaarayaa midka kore midka hoosena boqol ilaa boqol iyo sagaal marxaladda saddexaad oo loo yaqaano hypertensive crisis ee dhibaatada dhiigkarka waa boqol iyo siddeetan markuu ka sara maro midka kore midka hoosena boqol iyo labaatan ka sara maro markaas ayuu wuxuu noqonayaa dhiigkarka nooca dhibaatada caafimaad keeni kara qofkana lug i gacan noqon kara baralys noqon kara maskaxda dhiig ku furmi kara iyo waxyaalaha la midka dhibaatada ka yimaada ayaa loo yaqaana marka sababta rasmiga ee cudurkan lama yaqaano balse daraasaad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dhiigkarku uu ka yimaado ilaa saddex qaab ee mid dhaxal ku yimaada ee mid cudurrada wadnaha iyo kuwa raaga ka yimaada iyo mid ka yimaada cuntooyinka oo si qaldan loo isticmaalay ama loo maariyey haddaba marka xilligan soonka aan joogno talooyinka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la raaco dadka dhiigkarka qaba ayaa ah kow dadka dhiigkarkoodu xakamaysan yahay way soomi karaan laakiin waa in dhakhtarka ay kala tashadaan sida ay daawo u qaadanayaan iyo sida ay isku beddelayso xilliga soonka daawadooda ee qodobka labaad qofka waa inuu ogaadaa isbeddelka xilliga hurdada bisha ramadaan waxay khalkhal gelin kartaa xakamaynta dhiigkarka maadaama ay dhici karto in habeenkii aad soo jeedid maalintiina aad seexatid qodobka saddexaad waa inuu ogaado qofka ee inay muhiim tahay inaad daawada dhiigkarka wakhtigeeda ku qaadatid oo aysan isbeddelin haddii aad daawada hal mar ka badan qaadatid fadlan la tasho dhakhtarka si hal wakhti oo xilliga afurka ah kaaga dhigo ogow waa muhiim inaad daawada dhiigkarka wakhtigeeda aad ku qaadatid oo aysan isbedelin haddii aad daawada hal mar ka badan qaadatid fadlan la tasho dhakhtarka si hal wakhti oo xilliga afurka aad u qaadato ogow cunista khudaarta leh maadooyinka kalsiyamta iyo botasiyamta sida baradhada karootada iyo mooska waxay daawada ku caawiyaan in dhiigkarkaagu uu xakamaysnaado ka fogow isticmaalka cusbada iyo waxyaabaha milaxda leh iyo cunada dufanta lagu badiyey maxaa yeelay cadaadiska dhiigga ayay sare u qaadaan haddii aad qaadatid daawada wadna xanuunka ee loo yaqaano dijoxin ku dadaal inaad qaadatid cunada ka hor hal saac ama laba saac maxaa yeelay cunada leh caleenta ama buunshada way yaraysaa faa'iidada daawada qodobka xiga dadka qaba dhiigkarka iyo wadna xanuunka badanaa waa loo ogolaadaa inay soomaan ilaa dad dhif ah mooyaane iska ilaali inaad daawada dhiigkarka qaadatid calooshaada oo faaruq ah maxaa yeelay waxay keeni kartaa in dhiiggaaga oo hoos ugu dhaco si degdeg ah ee dadka wadna xanuunka qaba oo aan loo ogolayn inay soomaan waxaa ka mid ah qof wadna qabad qabo ama heart attack waxa loo yaqaan wadnaha istaaga mar dhow uu ama ku dhacay wadna istaag qofka cadaadiska dhiiggiisa uu si sahlan hoos u dhici karo qof qaba wadna xanuunka anjina loo yaqaano oo aan waqti lahayn xilli kasta qofka qaban karo iyo qof u baahan in isbitaal la jiifiyo iyo qof aan ka maarmin daawada maalintii dhammaan dadkaas looma ogolo inay soomaan ee qofka cadaadiska dhiiggiisa uu hoos u dhacana ma soomi karo sababtoo ah hadduu qofka sidiisi kale uu caafimaad qabo laakiin soonka awgiis uu cadaadiska dhiigga hoos ugu dhaco waxaa lagula talinayaa inuu biyo badan cabo xilliga suxuurta habeenkii oo dhan cunadana uu ku darsado cusbo yar iskana ilaaliyo dhididka badan jimicsiga daalka iyo qoraxda xilliga soonka iyo cuntooyinka dadka dhiigkarka qaba ay isticmaali karaan kow cuntada dalka inuu isticmaalo qofka sida soorta qamadiga misirta iyo wixii la mid ah labo koostada inay isticmaalaan dadka sababtoo waxaa ku jira maadada botassiyamta loo yaqaano ee dhiigga hoos u dhigta saddex geedka rumaanka faa'iido badan ayuu u leeyahay qofkii heli karo wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay dhiigkarka waxaana ku jira maadooyin fara badan afar cambaha ayaa ku jira maadooyinka dhiigga dejiya shan baamiyaha ayaa aad iyo aad ugu wanaagsan sababtoo waxaa ku jira oliac acid maado la yidhaahdo oo dhiigga dejisa lambar lix afakaadhaha ee lambarka toddobaad malabka lambarka sideedaad sabiibka lambarka sagaalaad beyturaafka lambarka tobnaad sbaandeeska lambarka koogiyo tobnaad mooska waxaa ku jira botassiyam badan oo dhiigga dejiya tuunta waxaa ku jira iyadana botassiyam lambarka saddexiyo tobnaad oliva oil saliidda loo yaqaano olivaha zaytuunka waxaa ku jira maado waxayna hoos u dhigtaa dhiigkarka qaraha ayaa aad ugu fiican inuu asigana dejiyo dhiigkarka sababta waxaa ku jira botassiyam liinta bambeelmada ayaa iyadana muhiim u ah inay dejiso dhiigga tufaaxa karootada yaanyada basasha bataatiga barbarooniga sanjabiisha macsarada iyo dhammaan khudaarta cagaaran intaas ayaa u fiican dadka dhiikarka qaba iyo xilliga soonka cuntooyinka u daran dhiikarka ama kiciyo ayaa ah hilibka gaduudan sida ariga geela iyo lo-da hilibkooda labo burka bariiska iyo baastada sababtoo ah waxaa lagu daraa milix ama cusbo saddex cadiinta ayaa aad iyo aad u kicisa waxaa muhiim ah marka qofka inuu ka fogaado cadiinta afar cusbada ama sodiyamta ayaa iyadana kicisa waxaa muhiim ah marka qofka dhiikarka qaba inuu ka fogaado shan khamrada iyo alkolada iyo sigaarka ayaa aad iyo aad ugu daran haddaba haddii aan la joojin cuntooyinkan waxaa imaan kara khataro cuduro ay ka mid yihiin strok inuu dhiig ku furmo maskaxda keliyaha inay dhibaatoowaan ama ay xanuunsadaan iyo wadna xanuun u imaada ugu dambayntii waxaan ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa soonkeena iyo qiyaamkeena iyo sadaqadeena inuu ilaahay naga aqbalo sidoo kalena nooga dhigo dembi dhaaf iyo naxariis inta xanuunsan oo muslimiinta ahna waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu xanuunka ilaahay subxaana wa tacaala ka qaado kelimadeeni intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa aad iyo aad ayaa umahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraat oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi raximahullah waxaana tarjamadan duruusta halkan ka soo jeedinaya maxamed cali
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا في درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه darsigeennan maanta waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allaah ee ah وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قال السعدي رحمه الله assacdi isagoo tacliiqinaya aayaddan wuxuu yidhi allaha sarreeye wuxuu ka warramayaa xaaladda munaafiqiinta ka haray rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu jihaadayey iyo kuwa qalbiga ka buka ee iimaankoodu daciifka yahay waxa uuna ku tilmaamayaa inay alle ku dhaaranayaan oo ay leeyihiin haddii mustaqbalka aad nafarto inaan jihaadka u baxno waan bixi doonnaa alle isagoo u jawaabaya wuxuu leeyahay qul laa tuqsimu bimacnaa waxaad ku tidhaahdaan uma baahnin dhaartiinna iyo cudurdaarkiinna alle ayaa warkiinna noo sheegay daacada aad sheeganaysaanna waa mid aan isla garanayno oo aan naga qarsoonayn horeyba waxaan idinku naqaanay isculaysiis iyo caajis aan cudurdaar lahayn marka loo qaateen ma ahan cudurdaarkiinna iyo dhaartiinna dhaarna waxaaba looga baahan yahay qof uu warkiisu ixtimaal geli karo xaaladiisana la kala saari waayo kaas oo kale ayaa laga yaabaa in cudurdaarku wax u taro amaa idinku soo ma ahan marnaba lagama yaabo in la idinka aqbalo cudurdaar keliya waxaa la idinla sugayaa oo la idinkaga baqayaa inay idinku dhacdo cadhada allaah sidaas darteed alle wuu u goodiyey wuxuuna yidhi inna allaha khabiirun bimaa tacmaluun alle si dhammaystiran ayuu idinkugu abaalgudi doonaa waana taas xaaladooda rasmiga ah aayaddan waxay noo caddaynaysaa in deliilka daacadnimada daacada allaah iyo rasuulkiisa uu yahay aljihaadu fii sabiiliillaah marka jihaadku waa astaanta muujinaysa in daacada alleh iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ay qofku dhab ka tahay sidaba uu allah subxaanahu wa tacaala yidhi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وسيأتي الحديث إن شاء الله عن هذه الآية في تأملاتنا في سورة الحجرات aayaddan markaan gaarno ta'amulaadka suuratulxujuraat ayaannu insha allah si fiican uga hadli doonnaa marka qofka xaaladiisu tahay caajis iyo inuu iska culaysiiyo jihaadka isagoo aan haysanin cudurdaar sharci ah loogama baahna dhaar in haddii jihaadka loogu yeero uu ajiibi doono mustaqbalka maxaa yeelay waaqiciisa ayaa ka markhaati kacaya inuu been sheegayo haddii uu jihaaddoon yahayna wuuba u diyaargaroobi lahaa jihaadka kuwa noocaas ah inay jihaadka raacaan waxaan culays ahayn uma soo kordhinayaan allah wuxuu yidhi ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فانظر إلى ضررهم في الجهاد إذا خرجوا u fiirso dhibaatada ay gaarsiinayaan jihaadka marka ay soo raacaan hadday jihaadka soo raacaan dhibkooda ayaa ah mid weyn mujaahidiintana waxay ku samaynayaan irjaafka iyo taqdiilka ay ku dhex faafinayaan sidaasi darteed kuwaasoo kale in la iska fogeeyo ayay ku habboon tahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo leeyahay ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم قال ابن كثير رحمه الله ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay kuwa alla rumeeyey waxay leeyihiin maana loo soo dejiyo suurad uu ku jiro xukunka jihaadka sidaas darteed alle wuxuu yidhi فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر, نظر المغشي عليه من الموت أي من فزعهم bimacnaa waxay ka argagaxayaan oo ay ka baqayaan la kulanka cadowga isagoo dhiiragelinaya wuxuu alle yidhi fa owlaa lahum daacatun wa qowlun macruuf bimacnaa waxaa u habbooneed inay maqlaan oo ay addeecaan xaaladdaas marka uu xaalku dhab noqdo oo uu dagaalku yimaadana haddii ay alle u run sheegaan oo ay niyadda khaalis ka dhigaan sidaas ayaa u wanaagsanaan lahayd qofka xaaladda barwaaqada lagu jiro ku andacooda in marka dhabta la gaaro oo uu wakhtigu dagaalka yimaado uu jihaadi doono kaasi sheegashadiisu waa mid been ah maxaa yeelay diyaargarow loogama jeedo nafsadiisana ma diyaarinin si waaqic ahna isuguma diyaarin howshaas jihaadka ah waxaan xusuustaa qiso ay iiga sheekeeyeen qaar ka mida walaalaha ka soo baxsaday xabsiga mukalla waxaa u yimid koox ka mida mashaayikhda mid ka mida culimmadaasi waxa uu ku dhahay walaalaha haddii wakhtiga jihaadka la gaaro waxaad arki doontaan cimaamadahan cadcad oo safka hore ku jira maxaa dhacay markii dambe markii jihaadku bilowday xuutiyiintuna ay magaalooyin badan la soo wareegeen ninka sidaas odhanayay waxa uu isaga tegay dalka yemen oo idil haddana waxa uu ku andacoodaa inuu cilmiga sharciga ah baranayo marka aaway hadalkiisii ahaa haddii wakhtiga jihaadku yimaado waxaad arki doontaan ragga cimaamadaha cadcad wata oo safka hore ee jihaadka ku jira alle waxaan weydiisanaynaa inuuna hanuuniyo sheegashada noocaas ah waa mid been ah haddii uu alle u run sheegi lahaa waxa uu ku jiri lahaa safka hore wakhtigan ay xaaladda adag maraysa ummadda muslimka ah in badan oo dadka farta lagu fiiqo oo wax la moodo waaba kuwa hogaaminaya dagaalada maanta ka socda shaam ciraaq yemen iyo meelaha la midka ah kuwa noocaas ah waxaan alle u weydiinaynaa inuu hanuuniyo ama uu naga kaafiyo shartooda isaga ayaa awooda arrinkaas waxaan kaloo alla weydiisanaynaa inuusan naga mid dhigin kuwa noocaas ah naguna sugo waddada islaamnimada iyo jihaadka
ألا يجعلنا من هؤلاء وأن يثبتنا على طريق الإسلام والجهاد في سبيل الله وآخر دعوانا أن الحمد لله
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي